labadii toddobaad ee ugu dambeysay sayladda xoolaha lagu iibiyey ee magaalada jowhar ayaa laga dareemayay xoolo yaraan kadib markii ay kala guureen xoolodhaqatadii iyagoo roob raacay xilliga guga sidoo kale waxa ay qaarkood ka barakaceen goobihii ay deganaayeen kadib markii fatahaado ay galeen guryahooda iyo beerihii daaqa u ahaa xoolaha muuse xuseen jilaal oo ka mida ragga suuqa xoolaha ku tiirsan ayaa reediyo isnaay u sheegay isbedelka ku dhacay xoolaha labadii toddobaad ee ugu dambeysay iyadoo markaasi aysan imaanin xoolo badan sayladda xoolaha jowhar beryahan isbedel deg dega ayaa ka dhacay sida aan ku arki jirnay suuqa xoolaha awal normaal ay ahaan jireen hadda waxaa waaye waa qaaloobeen meel ay soo maraan waa la waayey wadooyinka waa xirmeen biya fatahaada waa dhaceen neefkii la iibsan jiray awal laba milyan oo lacag hadda waxaa la iibiyaa saddex milyan iyo dheeraad kuwa sugantada waxaa la iibiyaa laba milyan iyo shan boqol kuwa kusiixa waxaa la iibiyaa ilaa milyan iyo sideed boqol waa ariga markaan kaaga hadlayno geelba warkiisa iska badaa meeluu soo maro lalayahay sida marka lo-da aan ka hadlayno irmaanka eh oo ilmaha wadata waxaa la iibiyaa labaatan milyan ilaa sideed iyo toban milyan ilaa lix iyo toban milyan ugu yaraan idaha mawaaweynka ee xamar loo qaado waxaa la iibiyaa ugu yaraan boqol doolar ama milyan laba milyan iyo laba boqol laba milyan iyo saddex boqol meelahaasaa la iibiyaa kuwa ku xiga waxaa la iibiyaa siddeetan doolar toddobaatan iyo shan doolar meelahaasi la iibiyaa xilligan oo kaleeto waxaan heli jirnay xoolo aan qalno maadaama bil ramadaan lagu jiro meelay soo maraan waa lawaayo hogo hogo waa xoolihii wax guuray iyo wax oo aanba soo socon karna wadooyinka aan soo mari karin noqdeen aad iyo aad u qaalobeen meel hadda wax laga keena ma laha waxaana jirta in waqtiyada rababka uu hor leeyahay inay xoolodhaqatadu u guuraan hadba meelaha laga sheego daaqa taasi ay u sahmiyaan meelo baad iyo biyo ay ka heli karaan xoolahooda xoolodhaqatada waxaana jira in xilligan soonqaadka ah ay xoolo badan soo gelin sayladda iyadoo dad badan ay ku tiirsanaayeen kuwa markaasi iyagu ka ganacsada ee usii dhoofiya magaalada muqdisho kuwa sayladda dhexdeeda iyo kuwa sidoo kale ku iibiyo sayladda xoolaha oo qala xoolahaasi islamarkaana ka raadiya nolol maalmeedkooda